guddidayadu kulankii ka hogeeyey waanu isku dhannahay maanta ayaanu yeelannay waxaanuna ka hadalnay sidii shacweynaha soomaaliyeed ee ku tabaalaysan kula waxyeeloobay fatahaadaha aan ugu gurman lahayn webiga shabeelle iyo beledweyne ugu horayso iyo shubooyinka oo iyaga qudhooda ay meelo fatahaada ka dhaceen waxaanu isugu nimid wixii tamar iyoanu ilaa hadda hayno in aanu ka wada hadalno dabadeedna sidii loo bilaabi lahaa gurmad deg dega aanu u bilaabi lahayn guddi hoosaado ayaanu isu jebinay guddida arrimaha maaliyadda dabagelaysa wacyigelinta logisticada iyo maaragtay maaraynta maara iyo iyo xog ururinta waxyaabihii siday u dhaceen in la ururiyo xogtaa iyadoo lagu tashanaya dabadeedna hadba meesha u daran iyo sida guud ahaan wixii la helo loogu qaybin doono in la bilaabo akownaanu samaynay lagu soo ridayo wixii deeq ah ee la bixinayo waxaanu qayladhaan u diraynaa dhammaan shacweynaha soomaaliyeed gudo iyo dibadba inay ka qayb qaataan gurmadka haddii ay dhaqaalo bixinayaan hadday raashin bixinayaan haddii ay dhar ama wixii kaloo ay karaan bixinayaan akoonyada waanu idiin soo bandhigi doonaa isla maantaba oo dhammaan shirkadaha aynu leenahay ah waxaa kaloonu soo bandhigi doonaa wacyigelinta barnaamijka wacyigelinta culimada iyo baaq ay garayaan dhammaantood si fiican bush runtii shirkaas noogu dhacay waxaanu ku tala jirnaa ugu horrayn ilaa berri ilaa caawa inaanu ka shaqayno wixii aanu isu geyn karnay aanu hayno dabadeedna khamiistaba aanu aanba baxno wixii la gaadhsiin karayo ugu horrayn in aanu gaadhsiino meel fiican baa runtii ra'yiga iyo aaraad aanu isu geynay ay ay aanu gaadhsiinay dawladda si xoog leh ayay uga qayb qaadan doontaa waxaa ogtiin madaxweynuhu inuu shalay tegey waxaanu ku tala jirnaa shicib xukuumad golaha wasiirada golaha shacabka soomaaliyeed baan u diri doonno iyo dhammaan xukuumadda inaanu si wada jir ah uga wada qayb qaadanno qof waliba wuxuu karayo markii culimada aanu la tashanay arrinta mushaharka iyo qofku wuxuu bixin karayaa shaksigaay ku xidhan tahay marka maanaan odhan boqolkiiba intaa ama hala gooyo waanu se usoo bandhigaynaa shaqaalaha golaha wasiirada golaha shacabka bulshooyinta soomaaliyeed ganacsatada qurbajoogta iyo dhammaanteed inaynu gurmadkaa ka wada qayb qaadanno hore waataynu u samaynay mid kan lamida oo ahaa gurmadkii abaaraha laba iyo gurmadkii afar iyo tobankii musiibadii octoobar dhacday oo shacweyne ahaan iyo soomaali ahaan iyo muwaadiniin ahaan iyo dawladd iyo shicibba aynu si weyn uga qayb qaadanay waxaanu mar walba ku faanaynaa ulim culimmada soomaaliyeed nabadda jecel diintii noo haysa dariiqa toosan iyo wacyigelinta iyo iskaalmaysiga iyo isu gargaaridda ifii akhriba wanaagga ay leedahay inala berber taagan waxaan ku faanaynaa gabdhaha soomaaliyeed bulshada rayidka ah oo iyaguna mar walba inala berber taagan markaa waayo aragnimooyinkii hore runtii aynu dhaxalnay gurmadkii abaarihii ba'naa kaalintii aynu ka qaadanay gurmadkii musiibaddii afar iyo tobankii oktoobar kaalintii aynu ka qaadanay shicib iyo dawladba sidaan gacmaha isu qabsannay tiinteedii baynu maanta rabnaa ilaahay idankiisa inagoo isberber taagan inaynu gacmaha isqabanno aynu wada shaqayno aynu u gurmano shacweynaha soomaaliyeed tabaaraysan kana hor tagno wixii xanuun ah ee ka dhalan kara inaanay dhicin inagoo isku tashanayna hawshaas sida u dhaqsa ayaan maanta u bilownay dhaqsana waa u gaari doonaa ilaahay idankiisa waxaan rabaa culimada inaan sheekh bashiir kelmadsi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد waa maqlayseen intii waxaa la joogaa waktigii isudumadaha wada joogaa dhib weyn baa dhacay oo saameeyado badan oo soomaaliya noloshooda saameeyey geeri keenay cuduraad qaban kara marka maaragtay madumadka ilaahi subxana wataala anbay in laisku guryo laisku kaalmeeyo waktigeedu baa taagan baahideedii ayaa taagan marka waxaa u baaqayna dhammaan shacdanaha soomaaliyeed inay usoo gurmada walaalahooda fatahaad ay heshay oo maanta banaanka gooban oo guri la-aanta hoy la-aanta cunto la-aanta biyo la-aanta caafimaadku waxtar ku jiro in loo soo gurmado ayaan maaragtay aan ku baaqaynaa waqti haddaan maqlaysay runtii tijaabooyinka camaan soo marnay oona tusay inaan waxqabsan karno istaaqulayn karno garab istaagi karno marka ayadii baan insha allahu tacaala ayaan samayn doonaa tiibiyada insha allahu tacaala soo fadhiisanayna annagoo dadka la hadlayna haddii aan yidhaaho marka shaqada baa noo bilaabatay dad kasta gudaha dibadba in lasu gumaya qaba insha allahu tacaala ilahi subxana wa tacala kuwi isku kaalmeeya allaha naga dhigo kuwi iskaalmeeya allaha naga dhigo dhibkana ilahi subxaana wa tacaala allaha naga saaro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu mahadsantihiin waa inoo inoo xiray